akhyaarka hawada nagala soconaysay goorweed waxaan telefonka magaalada suuro wadal ku helay garaad cabdisalaan xasan maxamed oo kamid ah ismada gobolada soo sanaayacayn garaadka ayaan weydiiyey halka ay ku sugan yihiin ismadii dulbahantay ama i ee deegaankaasi buuro wadal muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa garaad waxaad sawir naga siisaa halkaad maanta aad ku sugan tihiin guud ahaanba ismadii gobolada sool sanaag iyo cayn iyo ujeedada aada ufadhidaan tuulada buuro wadal
wada jira waa mahadsan tahay waxaan joognaa buuro wadal baan joognay adigu laba habeen iyo ayaanu hadda ku sugnayn waana shir uun dee beesha abaa lagu hayaa meesha oo waa iyadanba socday oo beelahaas goboladaas dega ah ay simadooda o dhan halkan joogaan oo ay arrimo ay qorsheynayaan maaragtay ay gorfeynayaan hablo badan oo ka yaacsan shirkaasaanu u joognaa meeshaasaanu la joognaa garaad cabdisalaan ow maxay tahay sababta aad u joogtaan buuro wadal oo ah duleedka magaalada garowe haddii aad horey shir ugu qabateen deegaanka holhol ma waxyaabihii kasoo baxay holhol ayaad kaga dhawaaqaysaan buuro wadal
maya shirka hore u qabanay baa weli socda isagii baa weli socda isagii baa maaragtay wuxuu u baahan yahay qoraal iyo nidaam iyo kala maaragtay waxyaalaha isku xirxir buu u baahan yahay marka isagii un baanu maaragtay aanu weli wadno aanu halkaa u joognaa marka garaad waxaa hadalka iga dhamaystaa inaad leedahay shirkii ka socday holhol ayaan u weecinay dhinaca buuro wada
maya garaadkaa naga maqnaa garajaac baa naga maqnaa holhol baanala tegin marka waa isugu nimi anagu holhol saddex habeen baanu joognay aagaas waana ku shiranay saddexda casho shirkii waa la waday hawlihiina intoodii badnayd dee meeshaasaa lagu qabtay sidaan hore saxaafadda uga sheegnay garaadkoo naga maqnaa oo isaguna saxdheer ka yimi baanu meesha isugu nimi kabacdi intaanan magaalooyin kale iyo meelo kale la aadaadin oo laisku duwan yahay inaanu annaga iyo garaadki iyo kulli aanu meeshii iska qaadano systamki iyo wixii baanu meesha isla joognaa goorma ayaa laga yaabaa inaad buuro wadal haddii garaad saamac garaad calina idiin saddexi sano kulan aad sii lahaydeen buuro wadal aad garaad ku lahaydeen hol holna aad saddex ilaa afar kale aad fadhideen goorma laga yaabaa dadka idin sugaya ama dibad ha joogan ama gudaha joogan in shirkiina wax kasoo baxaan ama wax madhan ay kasoo baxaan
saddex iyo afar toonna maana joogin daraad baanu nimi xalay iyo habeen horeanu joognay waana magaalo anagu aanu leena haddaan doona waaba joogaynaaba meesha inaanu iska degno oo joogno hawlaha iyaguna muddo sahlan ku dhamaan maayaan oo dad dalkoodii iyo dalkii waa laga haystaana nahay oo wax fara badan baa jira wax laba meel mo maalin ama saddex maalmoodta meel lagu sura waxaasaa la yidhi dadkii ha maqleena maaha wa waxay u baahan tahay kafiirsi bay u baahan tahay waxaa kamida dhilintiisay u baahan tahay waxqabad bay u baahan tahay in badanna waa la fadhiyaya shirkuna loo dadejin maayo dadka sugaya waay waxaa loo dadejinay waxa un waktigii uun wixii xorkii la doonaya kasoo baxo un baa la sheegaya garaad dad badan ayaa dad ku dhegaysanaya oo kaa dhegaysanaya barta internetka ee ceegaag online dibadday ku sugan yihiin dalkaay ku sugan yihiin waana dadkii u dhashay gobolada sool sanaag iyo cayn waxay isweydiinayaan isimada ilaa iyo iminka maxaa go-aan looga waayey ama wax wara kuwa iyaga maxaad usheegaysaa horta
kuwa waxaan u sheegaya intaad warka isimada doonaysaan idinkaa laydinka rabaa talo idinkaa laydinka rabaa inaad wadankii ka saartaan dadka kusoo duulay inaad maxaa la yidhahda wax ka qabataan inaad tala keentaan internetkaa fadhiyaya isin maxaa kasoo baxayaan sugayaa war ma aha qaybo kamida weeye waxyaalaha wax lagaga qabanayo qayb kamida un bay noqonaysaa shirka isimadu laakiin wax kasta inay ku xidhan yihiin shirka isinka ma aha dhulkii in la qabsaday waa la ogyahay in isimada laftoodii la qabsaday waa la ogyahay dhulka laleeyahay ku shirma inay tahay holhol waa la ogyahay xuduntii dalkaa marka dad kale maxay soo saarayaan soo saarayaan macnahu ma aha maalintii la qabsaday laba sano ka hor ayaa hadeer dadku waa u caddahay wixii dhibaatada jira waa u caddahay marka dhibaatada jirta ayaanu maxaa la yidhahdaa anagu ka shiraynaa dadka i dhegaysanayana waxaan leeyahay anagu kollay war waa soo saarana wuxuu haddii ilahay idmo laakiin idinka warku wuxuu idiin soo baxay markii lasacadood la qabsaday
garaadaan su-aal kale ku weydiiyo dadka qaar waxay leeyihiin holhol waxaad kula kalanteen wasiiro ka socdaa somalilan maxaad nooga sheegi kartaa horta wasiiradaas holhol isku aragteen maxayse tahay sababaha holhol idinka soo ceeriyay miyaad daqdeen oo aada burada u timaadeen
afarta tignicabaa holhol nala joogtay wax qarsoonna ma aha miyaad daqdeen iyo waxaa meesha ma taalo sideeta tignicaba saa kusoo weeraray sukarag iyo ay isu kala qaybiyeen iyo holhol oo annaga markaani meesha joognay waxaa nagu wareegsanaa sidee afartan gaari baa nagu wareegsanaa iyo in ka badan maaragtay shan boqol oo askari baa nagu wareegsanaa hore sidaan u sheegnayna waxay yidhahdeen ka dhigi maysaan meesha shirka anana waa diidno waxaanu ku niri shirka meesha wuu ku qabsoomayaa mana ka kacayno waxaad kaci weynaan sameeya odayaal baanu nahay dalka iyaga dhexdiisaanu fadhinaa dana badan baanu ka shiraynaa ama lidda ha idinku ahaadeen ama idinku ahaan halkaasaanu joogaynaa taasi waa taas tan kale wasiiradan iyo waxaa sheegaysaan waa yimaadeen oo dee nimanku meesha iyaga haysto oo nimankii simada halka ku shirayaanu haynaayo soob kaalade bay yidhaahdeen markii aanu isku dhacnay ninka barasaabka ah oo uu yidhi meeshan ku shiri maysaan waanu nidhi amarkaaga qaadan mayno annaga wiil iyo war iska tag ayaa uu la hadlay madaxtooyadiisi iyo dabeedna waxay keeneen niman wasiiraa oo goboladan u dhashay hadday noo yimaadaan intaanu askarta u sheegnay baanu u sheegnay intii ay iyagu isku soo socdeen annagu dee iyagu inagu wareegsanay annaga shirka iyagu noo socdo geed baanu fadhinay kabacdina waa ku dhamaysan lahayn meesha garajaac baa naga maqnaay oo markii dee nimanku wayna weeranayna kaweeraweerana waanu isweynado waa kala hadafnado wuxuu wuu xagga wuxuu tegay saaxdheer kabacdina inaanu isagii helno oo meel intaanu ka dhow holhol oo xagga aanu soo aadno xaggan iska heli karno baanu goosanay kabacdina isdabaraacintii baanu halkaa isugu nimi sidaas baanu isugu nimi garaad waan ku fahmay si wanaagsana jawaabta waad uga jawaabtay dhinaca kale haddaan su-aal kale ka weydiy ma aha markii u horeysay ismada s s c soor sanaaga cayn ay kulan yeeshaan booca maad ku shirteen meelo badan baad ku shirteen oo gudaha wadanka ka mid ah wax muladala kama soo bixin kan maxaa laga sugi karaa garaad
wallahi waa shirayna anagu waxa weye shirka waxaa kalifaya waxa weeye cadaadiska iyo dhibaatada ama soomaaliya oo dhanba ka jira annagana si gaara noo haysta baa keenaya in la shiro haddii inta la shiro shirka markiiba lagu guulaysto wax iska dhamaadaan ama wixii lagu soo saaray ay dhaqan galaan way fiicnaan lahayd lakin adduunkan hadda waxba kama dhaqan galaan oo way iska dhib badan tahay shirkuna wuu socon doonaa inta wadanka laga horeynayo de nimanka kusoo duulay muddo kasta ha qaadato wuu soconayaa kuwo kalena waa la qabanaya haddii ilaahay kan uu nagu guuleeyo aana mid damba loo baahan doonina waa waxaanu rajaynayna weeye marka dadka la rabaa inay midho ka dhaliyaan annaga ma aha toban as ninoo meel isugu tagay oo isimaa askarna ma aha siyaasiyiinna ma aha shacabka ayaa la rabaa inay ka midho dhaliyaan siyaasiga waxgaradka aqoon-yahanka ka dhaqaalaha haysta baa la rabaa waxa inay iyagu midhaha ka dhaliyaane haddaanu anagu isku duubanahay haddaan cidi meel naga jirin haddaanan siyaasad ku kala qaybsanayn hal meel haddaanu isugu nimi oon nimi dalkii iyo dadkii wax ka qabta xilku waxaanu ku wareejinaynaa marka ummadii aanu u nahay isimadaanu ku wareejinaynaa hadhowto iyay odhan isimadasaana iyo waxaasaana marka cidda eeda fuusho waa la arki doonaa insha allah garaad cabdisalaanow maxaad yeelaysaan haddii somaliland mar kale idinku timaado buuro wadal idinkoo ka hadlaya danihii dhulbahante ama s s c ba idinkoo ka hadlaya maxaad yeelaysaan
annagu dagaal iyo dhibaataan ku jirna hadday noogu timaado buuro wadan iyo hadday garowa timaado iyo hadday buntland fuula noogu timaado iyo waxaasi waa hawl lagu dhex jiro wey dagaal lagu dhex jira waxa weye haddii lagaa guulaysto sidaad yeelaysaa war maaha waxa weeye dagaalku wuu socdaa ama adaa ama adaa ku guulaystaaba waa lagaa guulaystaa marka hadduu raba ha yimaadeen hadday rabaan ha yimaadeen hadday rabaanna iyo imaan garaad ugu dambayntii sidee baad u aragtaa qaraxyadan dilalka ka socda laascaanahood ee maalin kasta dadka shacabkaa ku dhimanayo ama mas-uuliyiin kamid a somaliland ay ku dhimanayaan sidee garaad u aragtaa
wallahi anagu qarax ma taageerayno marna anagu odayaal dhaqan baa nahay dam qaraxa oo hooyooyin ku dhimanayaan oo dad ku dhimanaya oo iska socda oo soomaaliya o dhan saameeyey oo sheikh iyo shariifka ku dhimanayaan ma taageerayna annaga qarax meel ka dhacayo oo waxaanu taageero aanu isbixisiinayno ma mana rabno in maaragtay haddii aan cid iswajahayno anagu aan cid dagaalamayno inaanu banaan cidlaa iska helaan laakiin inaanu qarax iyo wax dabakamaalsho iyo waxyaala baqdinaha baqdingelinta dadka laascano dadkii baa jooga maatadii baa joogta ma rabno anagu in maxaa la yidhahda dad la qarxiyo oo la laayo kii ugu dambeeyey qof dumar oo xaasaa ka mutay marka raalli kama ahi anuu qarxayo waxaa shaksiyan garaad ugu dambayntiaba marka raalliga ah maxaad usoo jeedinaysaa dadka kasoo jeeda gobolada soo horsanaaga cayn ee ku sugan wadanka dibadiisa iminkana kaa dhegeysanaya barta internetka ee ceegeeg online sida tooskaa kuu dhegaysanaya maxaad u sheegaysaa garaad ama fariin aad faraysaa adigaa dalka ku sugan adigaa isnimadii kale la jooga adaa buurawa la jooga adaa xaaladda waddankoog maxaad faraysaa garaad
waxaan farayaa waxa weeye inay iyagu isku duubnaadaan ko marka labaad internetka iyo websaydyada iyo dadka wax iska qorayabaa saa yeelay hablamo saasa dadka tashwiishka gelinaya iyagoo warka xaqiiqda ahayn oo dhibaatooyinka hadallada kala gediso sheegaya ama isin ku caayaya ama sameynaya waxaa laleeyahay wixii wixii runana sheega wixii akhlaaq xumaana ka waantooba dalkiina iyo dadkiina waa idiin baahan yihiin haddaad aqoon soo kordhinaysaan iyo haddaad maratay soo kordhinaysaan talo iyo haddaad soo kordhinaysaan wax iska celin iyo haddaad soo kordhinaysaan wax wanaagsan oo kale iskuna duubnaada googoynta iyo qabiilka iyo qabyaalada iyo kala qaybinta iyo isingaaru lasoo hadalka dawladdaa laga masruufwadaa marka iska daaya waxaas baan idin leenahay hal cod iyo hal maxaa la yihahdaa wadayeesha maxaa la yihahda kelimad waaxid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu garaad cabdisalaam xasan maxamuud oo kamid ah ismada gobolada sool sanaag iyo cayno iyuu ahaa goor wada warramayay shabakada baxda cagaagole garaad aad baa maasantay waraysiga khaaskaan siisay
asalaamu calaykum waraxmatullahi garaadka ayaa sidoo kale ah afayeenka gobolada sool sanaag iyo cayn dhismadooda baantana waxaa waraysi khaas siinaya isagoo ku sugan baro wadal bahda shabakada cagaag online garaadka aad baan u salaamana mar kale